haye taasi waa tawhiiq waa qowl waana madwi qowlkaasi qowlka labaadna waxa weeye meyt waa markaa adeeg waa tawhiiqun si gudbo koladu isagu hiqaye weye qowlka labaadna waa kaa muqaabilkiio meye werintaas uu isaga wax ka wariyey werintaa uu isagu wax ka wariyey ma aha tawhiiq kol haddii aan cidi tawhiiqin werintoo keliyi ama ujeedada ninkani nin isagu ha ahaado dadka hiqaadkaa mooye cid kale aan wax ka marka kol haddii ixtimaaladaasi wada qaa'im ay tahay waxay noqonaysaa un camalfalkan iyo fatwadan tasiix maaha bal taa wey qaala bnu lxaajibi ina xaajib baa wuxuu yihi ninka hore inuu soo marayba wa xukmu lxaakimi ninka xaakimkaa xukumkiisa almushtaridi shardiyayay alcadaalata dadkan uu dee shahaadadooda aqbalaya cadaalo u shardiyayay xukumkaasi tacdiilu biitifaaqin hadda ibnu xaajibna waa nin usuul yasan ognahay marka masaa-ishana dee usuul iyo mustalaxba waa lagagaba hadlaa bal dee masaa-isha qaarkood kutubta usuulkay kaba soo qaateen markay culamaamustalax meelahan dhiganayaanba bal haddaba in tacdiil weeye iyadoo laysku waafaqsanya maxay suuradanna tahay waa suuro noocii kaba mida hore oo laakiin ka khaasane ninkani waa nin qaadiya waana nin dee waxa weeyaan qudaadii muctabarka ayd ee u ehelka ahayd qaadinimada weeye agtiisana ruuxan dee shahaadadiisa wax lagu xukumayo ee markhaati geli kara cadaala loo shardiya cadaaladii weliba adkaydee dee shahaado kaba imanaysa kaba celiidhiyanayd cadaaladan riwaayada waayo cadlu riwaaya iyo cadlu shahaada waxaa celiidhi ah oo kasii celiidhisa ama umurihiisu ay ka kooban yihiin cadlu shahaada waayo cadlu riwaaya bal waxaaba la yihi waa muslim baaliq oo caaqila asaali min alfiska wa min khawaari min murua intaasaan kuba soo maray dee cadlu riwaayihii markay tay cadlu shahaado markay noqoto isagoo intaa laba leh muslim baaliq oo caaqil oo asali min alfiska min khawaarim almurua ayaa haddana maxaa la shardiyaya xorriyaa la shardiyaya kan xorriya looma shardiyo maxaa loo shardiyaa suurooyinka intooda badan meelo mooyaane dukuura laba shardiya waxaa loo shardiyaa cadad ruux keliya lama aqbalo markaa cadlu shahaada uu kasii kooban yahay cadlu riwaaya haddaba ninkii xaakimka ahaa ee dee isagu markaa ijtihaadna ehelkii u ahaa bal xaakimkii muctabarkaa ee halkan dee magacan dhab ahaan mutay ee shardigaasna ku dhaqmi jiray hadduu nin u yimi oo markhaati ah uu markhaatigiisi wax ku xukumo hadda ninkeeg waa imanka inoomuu tacdiilin oo waa cadlimu odhan laakiin ninkani cadaaluu shardiya weliba cadaalada kaba ciriidhisan cadligii riwaayada ayuu shardiyaya waana nin ehelkii ah halkan laguba yaqaano lagu aqoon tasaahuliyee dee inuu waxyaale nin tan un kuba sugan weeyo cadaalo shardiyi jiray xukumkiisana uu nin qowlkii wax ku xukumuu shaahidkii shaahidnimo u aqbalay muqtiyadoodii horena shahaadadu aada bay u celiidhi ahayd bo bal rag ama ayaan arkaynaa tarjamadoodii markay soo dhiganayaan waa tarjamadooda ay dhiganayaan oo kale dee waxa weeyaan un fulaan shahaadadiisa u aqbaloo kale rag dee aadna halkan looguma yaqaano inay adkaayeen bal dee shahaadadiisoo kale ama dee shuhuuddii fulaan buu kaba mid ahay tarjamada kuba soo darayaan siay dee u adkay taasi haddaba in ninka hadduu qowlkiisii wax ku xukumo waxay ka dhigantahay isagoo le ninkani waa cadli itifaaqna waa soo naqlinaya ninkani waa cadaaladiisii waa u xukumaya inuu ninkani nin ahl shahaado waaye dee ninka ahl shahaado u ahaana waa ninka cadaaladaasi ay u sugnaatay bal taas buu ibnu xaajib kaba soo naqliye waa imaa icraadulcaalimi ninka caalimkaa jeedsigiisa uu ka jeesto can ilxadiidi xadiid almucayani mucayan ah waa xadiid gaar ah bacda alcilmi bihi intuu ka war helay dabadeed falaysa ma ahaanin qaadixan wax dhaawacayo qowmayoo daciifinaya fi lxadiidi xadiidkii biitifaaq niyada suuradaha hore hadday yidhaaheen camalka uu caalimku ku camalfalo xadiid wafqigii waaba tasxiix barhkood ay yidhaaheen ama dee tasxiix maaha oo khilaafkaasi uu jiray ina waa kii ina barkaas khilaafka halkaa jiray iyada suuradan ka duwan iskumay khilaafin buu leeyaho iyada tani ma aha qadxi xadiidkii uu qadxinayo biitifaaqan sababtuna liannahu qad yacdilu inuu kaba leexdaa la arkaa canhu xadiidkan uu iskagaba tago limucaaridin wax ka horyimi oo caariday oo arjaxa minhu ka raajaxsan daraaddeed maca ictiqaadi sixati isagoo inuu saxiix yahay ictiqaadinaya haddana camalkiisi uu kaba tago bal masaladana kale waa masalo kale waayo masaa'il badan maanta masaladani maxay tahay nin caalima oo dee waa dadkii magacan lagu dee adugu caalimkaayo halkan ehelka u ahaayee qowlkooda la aqbalayay tacdiil iyo tajriixba ayaa xadiis mucayana oo mowduuc gaara ku soo arooray ayaa isagoo ka warhelo inuu xadiidkaasi jiro ayuu iskhilaafay u khilaafay xadiidkii camalfal buu ku khilaafay ama fatwu ku khilaafay ama xukun buu kuba khilaafay adigu waa khilaafay taas macnaheedu maaha xadiidkanuu daciifinaya maaha daciifinaya xadiidkan oo ujeedadu khilaafkan ninkan caalimkaade xadiidkii waa og yahay waa garanaya bal ama riwaayu u leeyahay haddii aanu sooba gaadhin khilaafkii waxaa la odhanayaa dee waaba uu ka qarsoonaadee xadiidkani isagoo og xadiidkii hadduu fatwo ahaan ku khilaafo ama uu ku khilaafo xukum ahaan hadduu xaakimkii yahay ninkaa caalimkii ama uu camalfal ahaan uu ku khilaafo si ka duwan uu ku camalfalo taas macnaheedu ma aha daciifin uu xadiidka isagu daciifinayo oo uu ku daciifinayo lagama qaadin lama odhanayo hebel uu daciifiye xadiidka taas ma noqonayso waana itifaaq buu yihi sababta maxay tani tahay in camalfal la-aanta xadiidka iyo dacfigiisa keliya iskuma xidhna xadiidku isagoo saxiixa ayaa haddii xadiid kale ama daliil kale ka xoog badan ama ay iscaaridaanba dee waxa weeyaan tarjiix marka loo baahdo haddii wax ka raajaxsan la helo kii raajixii baa lagu camal farayaa isagiina waa laga tegayaa sidaynu kuba soo marray markay axaadiistu iscaaridaan oo kale bal masaladaasi masale ijtihaadiya ha noqoto oo wax ninkani raajix u arkaya ka kale yaanu raajixa uba arkinbe laakiin waxaa dee meeshii imanaya ixtimaalkana inuu uga tegay mucaarid meeshii jira taasi waa mid oo ugaba tegay isagoo sixadiisa ictiqaadsan marka kol hadday taasi jirto katagan uu ka tagay uu khilaafay xadiidkani ina tadciif iyada ma aha oo xadiidka lagama qaadanayo laba odhanay fulan wuxuu xadiidkan uga tegay ee si cagsigii ama khilaafkii ugu fatwooday ama uu xukumay ama ugu camalfalay waa agtiisuu xadiidkaasi daciif ku yahay imaam malik wuxuu wariye u sanad saxiix oo aclaa darajaadkii sixa gaadhsan ku wariya xadiidkii albayicaani bilkhiyaar isagaaba wariya haddana qowlkiisa ma aha isagoo dee isagii kuba saleeya ama camalkii reer madiiniya taa inaanu ahayn adugu bal wax agtiisa dee culimmadii kale qowlkoodu yaanu ahaanin qowlkiisna halkan marjuux haba ahaado xadiidkuna xadiidkaas saabitkae wax lagu caaridi kaloo maanta daliil caaridayaana aanu jirinaado beecuna khiyaar buu leeyay labadii wax kala iibsaday laakiin waxaan leenahay xadiidka isagoo isagu soo saaray isagoo agtiisa saxiix ku ah ayuu haddana amar kale uun daraadi iyo wax kale aanu uga tegin uga tegayba oo aanu ku camal falin marka ninka caalimkii khilaafka uu xadiid khilaafo camal ahaan xukmi ahaan fatwo ahaan uu ku khilaafaa iyadu maaha tadciif uu isaga laleeyahy uu daciifinaya isagoo ictiqaadsan sixadiisii ayuu wax kale ama daliil kale ama wax kale uga dee ka raajaxaba agtiisa ayuu ugu tegi karaa u khilaafi karaa bal taasna waa masaladan iyaduna waa ma icraadu lcaalimi can ilxadiidi lmucayani bacda alcilmi bihi muxuu taa kaga ixtiraasaya de haddaanu ogeynba iyada markaa mucaarid baa jiraya lama odhanayo garasho la-aan baa meeshii taalla ama uu ka qarsoon yahay xadiidkaasi ee isagoo ka war helay og oo garanaya xusuusan bal riwaayo u leh hadduu kaba jeesto ku xukumi waayo ku fatwoon waayo wax ku camalfali waayo falaysa qaadixan fi lxadiid liannahu qad yacdilu canhu wa can ilxadiidi limucaaridin arjaxa mucaarid cindahu cindahu wuxuu leeyahay waa masaa-ishan iyaduna waa masaa'il ijtihaadiya agtiisuu raajix ku noqdo waxaa dhici karta mid kale agtiisa inaanu raajix ku ahayn saa masalada iminka imaam malikan kaba soo noqlinoo kale ee rag kaloo isaga la waqti ahaa oo waxa weeyaan la joogay ayaa qowlkooda taa ka dunaa bal ibnu abi dibi dee kolley hadalkiisa kutubta inooguba sugan ee hadal dee isaguna qallafsan oon munaasib ah inuu imaam axmed imaam malik isagoo sheegaya yidhiba de waxa weeye waa in la weydiisto inuu toobad keeno haddii kale wa ilaa tudrab cunuqahu hadal kolley aada u qallafsan aan meesha lahayne laakiin dee dad waqtigiisii oo madagaaladiisii oo dee diidanaaba way jireen laakiin agtiisoo kale de waa mucaarid arjax isaga candaw inuu gaba tagaa dhici karta maca ictiqaadi sixati isagoo inuu saxiixiyo weliba isagu qabo masalatun masale kale majhuul cadaalati daahiran wa baatinan laa tuqbalu riwaayatu cinda aljamaahiiri waa imika halkan wuxuu inooga bilaabayaa waa kii majhuulka ahaa iyo qaybihiisii iyo xukunkiisii masaa-ishana kolleyde waa masaa-il aada u muhima usuul iyo musalaxba ay tahayna dee umuurahan iyo yar tadaakhul baa kolkol ama ruuxa iskaba geli karaa inuu si fiican isagaba dabdiyo uunoo kale bal in majhuulkuna kolley dee qaybo ayay u qaybiyaanoo mid ay majhuululcayn yidhaahaan iyo kaa ay majhuululcadaala ay yidhaahaan iyo mid majhuulxaal ama mastuur haddaan dee bacd alculamaa majhuulxaalka iyo mastuurka ma kala saareen isku waxbay ku idlaaqaana ay yidhaahaanba taasba weye kolley umuur way noo soo socdaan marka haddii raawigan ruux keliya unbaa wax ka wariyey eeg ruux keliya unbaa wax ka warinaya cid tawsiiqisaina ma jirto ama ninkani hadduu ehel u yahay wax ka wariya haba noqotay ama keyrkiie waxa la hayaanu waa ruux kelin wax ka wariyey kaa majhuululcayn bay idhaahaan majhuululcayn bay idhaahaan bal marka hadduu saxaabiya waa aqbalaane wixii aan saxaaba ahayn dee lama aqbalo bal markaa majhuululcayn baa la idhaha jahaalada caynkuna maxay kaga kor noqonaysaa ruuxii laba raawiya wax ka badan oo haddii laba raawi oo la yaqaanaa ninkii ay wax ka wariyaan jahaaladii cayntu meesha way ka baxaysaa laakiin taas say noo soo socota cadaala uguma sugnaanaysa laba iyo wax ka badanoo kaba wariye kol haddaan cidi tawsiiqin ee wuxuu ka halkii jahaaladii cayntae garashalaanteen cayntiisaba aynaan garanahayn ayaa meesha uun suushay oo jahaalo cadaaladeed baa jiraysa walow uu sidii kale cayn ahaan macruuf uu yahay haddii ruuxu dee labadaa iyo wax ka badan baa ka wariyey xaalkiisa sare marka la eego waa la yaqaanaayo wax dee fisqi keena ama riwaayadiisa looga tago lagu ogiyey ma jirto laakiin khibrad baadino ah oo loo ogiyey baadinkiisiio hagaag loo jir rabay oo loo hubsaday taasi ma jirtoo kale kaa waa kay mastuurka yidhaahaan oo dee xaalkiisa sare waa cadaalad daahiri way u sugantay laakiin cadaaladii baadinada ahayd ayaan meesha jirin oon weli inoogu sugnaanin bal barkoodna mastuurka iyo majruulxaalka waxba ma kala qaadaan isku waxbay ku idlaaqaan kolley sharxu nuqbana waan soo aragnay bal markaa taasba weeye bal umuurahaas bay haddaba iyo axkaamtoodii waxay kala lahaayeen iyo umuuro laba xidhsan masaa'il la xidhiidhsan ayuu sheekhu halkan inoogu sheegi doonaa raximah llahu tacaala marka wuxuu uhi majhuululcadaalati kii cadaaladiisa laga jaahilahaa daahiran wa baadinan daahir iyo baatin ba ninkii agjaalo caynba maaho ruux wax ka badan baa ka warinaya laakiin cid tawfiiqisoo taskiisina ma jirto dee cid tadciifisina ma jirto haddii la daciifiyey waaba daciif baan odhanayna waxba jaalo kuma meeraysan iyo umuurahan waxa weeyaan cidno inoomay taskiyeen cidno ino tadciifin mid wax ka badanna ama lababa la yaqaanaana way kaba wariyeen laakiin xaalkiisa kale inna wax laga garanaya daahir iyo baatinba ma jirto haddaba ka cadaaladiisa laga jaariya daahiran daahir ahaan iyo wabaadinan laa tuqbalu riwaayatu riwaayadiisa lama aqbalayo cinda aljamaahiiri jamaahiir agteed waayo de waxaynu soo maray onu saxiix iyo xasankiiba kusoo maray in loo shardiya raawigu inuu cadaal ay u sugnaatay iminkana baabkan waati aynu kuba soo maray ruuxa riwaayadiisa la aqbalayo laba shardi inuu leeyaho cadli iyo dabdi dee ruuxii haddii aan lababa aqoon cadaaladiisiiyo xaalkiisiiba war looma hayo markaa weeye wixii inay may ahayn taasi in ruuxa loo malaynayo inuu cadaalaya inay u sugnaato cadaalay ahayd dabdina uu u sugnaado dee arrintana jahaalaaba jirto inay u sugantahiin kale cidba warba uma hayso saa daraaddeed riwaayadiisii lama aqbali maayo bal laa tuqbalu riwaayatu cinda aljamaahiir kaasi waa majhuul cadaalo daahir iyo baatinba waa ruux lababa ay wax ka wariyaan la yaqaano laakiin cadaaladiisii aan waxba laga garanahayn waman juhilat ruuxa laga jaahiriya cadaalatahu cadaaladiisii baatinan baatin ahaan walaakinahu cadlun fii daahir waa ruuxina dhex joogoo la garanayo wax xumaan oo lagu ogiyey ma jirto laakiin hagaag looma baran oo looma yaqaano cadaaladiisii hoose lagama laga jaahil baa layihi wahuwa lmastuuru kaa mastuur baa la yidhaha oo mastuur waa kaa cadaaladiisuna ay daahirka cadaalada daahirada ana leh ee dusha sare iyo waxa ka muuqda wax xumaan oo lagu ogiyay aanu jira ama wax riwaayadiisa loo celiyaa laakiin aan dhab ahaan khibro baadina aan loo lahayn haddaba kaasna waana mastuure faqad qaala biqabuulihi kan isaga ee aqbalkiisa la aqbalo riwaayadiisa waxaa kuba tegay bacdu shaaficiyiina qolooyinka shaaficiyada barhkood warajaxa daali warajaxa daalika waxaa raajax yeelay suleym ibnu ayuub alfaqiihu imaamka macruufka ah ee suleym ibnu ayuub la yidhaaho alraazi alfaqiih waana imaam macruufahayo qarnigii shanaad raggiisii ahaa adugu kolley dee qarnigii afraadna wax ka soo gaadhiyo waayo afar boqol iyo toddobiyo afartankii ayuu badda judda magacu sida dee asalka ah amase dee jiddastan looba yaqaano waxa weeyaan uu ku qarqoomay adugu waa nin caalimo ayuu ahaayo faqiih oo fuqahadii shaaficiyada waaweyneed culumta carabigana aqoonta sare uba lahayd ka mid ahaa waana dadkii cibaadada aada ugu shuuroobay waana dadkii xagga waqtigooda ilaalintiisa kuba shuuroobo dee siay soo naqliyeen ama inuu wax qorayo ama uu cashar dhigayo ama uu cibaado ku jiro unbayba arrintiisa xataa isagay soo naqliyaan dee kutubta inooguma sugantay tarjamadiis intaa dee iyaga berigaa hore qalimadu qalinkeeniyo duurka ama khadkaa buu qalinkoodu ahaa markaa qalinku ka afbeelo uu qoranayo intaas dibnihiisu may joogsan jirin oo ujeedadu ee kol haddii aan wax qorayn oon wax kaleu mashquul kuya jirin intaa yaro qorayina waxa weeyaan dikri la-aan ma joogi jirin balaa saas qiso layaab loo soo yar qalaama arrin koley sir calamna walaa tarjamadiisa kuba sugan oo kale wuxuu sheegay dee isagoo malaa toban jir iyo meelahaasoo masjid intuu yimi nin mulaqin oo dadkii mucalimiinta dadka qur-aanka u talqiininaya dee waxa weeye barayay buu yimi oo markii dowrkiisa soo gaadhay oo yihi bal aqriyo adugu waxa ku cuslaatay inuu aqriyo faatixadii baabu kari waayey toban jir iyo meelahaas buu ahaa markii ku cuslaatay ayuu ku yidhi ninkii mulaqinka ama ninkii dee mucalimka ahaa oo nin roonna ahaa ayuu ku yihi hooyo ma leedahay oo haa buuhi orod u tago bal ha kuu ducaysayn ilaahay qur-aanka iyo cilmiga kuu dhib yareeyey taas buu yihi waa tegayo hooyadii buu yidhi ii duceeyo way u ducayso adugu weliba waxaan filayaa cilmiga markii dambe weyni buu ku bilaabay ilaa afartan jir isagoo gaadhay buu isagoo markii dambena imaam noqday dalabkiisiyo taasi ahaa adigu waa tegey baqdaad buu tegey fiqi iyo carabiyaba aada buu u bartay beri dambuu kusoo noqday magaaladoodii horayii la odhanayo kolley nawaaxidan eeraan ama dahra nawaaxideeda magaalada culimada badan ay u nisbeeyaan qoladan raasiyada la yidhaah oo dhan ray isagoo masjidkoodii jaamicaa fadhiyo malkaa mukhtasarka musani kitaabkan dee uu waxa weyaan umka la madbacaysanaya laakiin mukhtasarkii dee musani ah waana dee umka dabacaadkiisu la madbacaysan yahayba isagoo kaa malaa muqaabalaynayo dadkana ay la joogaan mashaayistiisii daqiiqana ay ka hadlayaan baa ninka naftiisii ayaa yimi oo waxay ka hadlayaan buu yaabay waa ninkii maalintiisa lahaa markaas baa wuxuu yihi tusaag fadhiisto markuu dee fahmiba waayey ayuu yihi mataa yutacalamu haada goorma waxasana lama baran markaasaan doonay buu yihi waa gartay isagu muu garanayna inaan idhaaho hooyada u tago ha kuu daa dee waxaad ka dalabtay ii ducee ku dheh haddana waan ka xishooday buu yihi de adinka saasa waa beri dambana dee ninkii uu weynaaday isaguna waa ninkaa weyn aad buu u roonaaba isagii baan gelinay waan u gartay dii waxaan sinbe aad tidaahay orod waxaad ku tidaahaa dhe hooyada ii ducee dhaho cilmiga in ilaahay ii furo iigu ducee dhaho haddana waan ka xishooday buu yihi bal markaa daba ayub sulaym ibn ayub alfaqih qisada waxay ku taalaa ninkii rabaa dee waa siira calamda walaa mujaladka dabcada risaale mujaladka toddobiyo tobnaad ayuu tarjamadiisu ay tahay sulaym ibn ayub alfaqih ayaa isaga qowlkan raajax yeelay wawaafaqahu ibnu salax ibnu kathiir baale ibnu salaxna uu ku waafaqay laakiin kulley muwaafaqadiisaasi muwaafaqo mala waa xagga ikhtisaarkauna dhan ma aha ee ibnu salax kalaamkiisa waxaa markuu sulaym uu kaba soo naqliyey in riwaayada ruuxa masuurkaa la xujaysanayo ayaa wuxu uhi waxaa dhici karta arrintan waxay shabahaysaa buu leeyahy ujeeddada halkan oo kale looga baahanaya in dee camalku uu noqdo ra'yigan in laguba camal falo in badanoo kutubtii xadiidkee shuuruuday ka mida ruwaadda qaarkood buu kaba cabiray ee dee inta waqtigooda horreeyey si ama taabiciintii ahaayeen ama atbaacu taabiciintiyaba ahaayeen inta cahdigooda horreeyey ay suurtagal aanay ahaynba in khibro baadinaa magacoodii waa ina soo gaadhay riwaayay leeyihiin culimadii dee taa guuday yaqaanaan mooyaane laakiin waxaa mutacadira in dee khibro baadinaa looba yeesho bal markaa wuxuu leeyahay taas baa inay dee masaladan ama jaanibkan ama qowlka laba qaata ayaaba dee shabahaysa buu leeyaho qowlkaa taa looguba camal falo markaa dee waa suuro gaara waa ruwaadda qaarkood ee kutubta kuba sugan ee iyaguna waqtigooda horeeyo raggan dambe dee culamadii waaweyneedna ay waqtigoodii laba noolaayeen ay hagaag u yaqaaneen aan ahayn markaa khibro baadinaa in loo yeesha ay adkaatay ayuu leeyahy in lagula camal falo tan baa meeshii dee shabahaysa oo sidoo kala cabiro markaa muwaafaqo dhan maaha cala lidlaaqa ee waa meela suwarta qaarkood iyo qeydka qaarkoodba taasba weeye horta hadalka ibnu salaac laakiin wuxu uhi sheekhu qad xarartu waan taxriiriyeyo albaxha fii dalika hadal arrintan lagaba hadlayo ibnu kathiir baale fi lmuqadimaat mar horena kitaabka waa inoo soo sheegay halkii mursalka magaca waan kusoo maray markaa horena saan soo sheegnay imaka xataa kutubtiisan wixii laga madbaceeyin wayo kuwa makhduudkay meelaha ay kala yaalaan tilmaamaan isaga kuma soo daraan oo kutubta sheegidiisan un imaka lagu hayo uu isagu sheegayo laakiin wax kaloon lagaba hayaa aanu jirin kitaabkiisan tuxfatu daalib la yidhaahana ninkan adigu dee waa nin risaalo kuba qaatay adigu taxqiijiyey markuu kutubtiisa tirinaya kan wuxuu kaba dhigaa qeybta xadiidkuu raaciyaa walow dee suurtagal ay noqoto usuulna inuu noqdona taas ilaahba og laakiin kolley kitaab dee imika la hayo ma aha wallahu aclam faama almubhamu mubhamka aladii mubhamkaasoo lam yusama aan la magacaabin aw man sumiya ruuxii la magacaabay walaa tucrafu caynuhu cayntiisa aan la garanayn fahada kaasi minman shaksi ayaa maduul buu kaa mid yahay laa yaqbalu aanu aqbalin riwaayatahu riwaayadiisa axadun axad calimnahu aan ka warhayno maxay tadna tahay kollay bal suurooyinkana dee si gaara ayaa isaga yar dabdin doontaan magacyadan kala duwan mubhamku isagu ninka lama magacaabinba oo waa kan xadathana rajul unbaaba la yihi ama sheekh ama ibnu fulaan ama imraa wax saasa ayaa la yidhaho ruuxa aan dee magaciisaba la sheegin weeye kaa mubham baa la yidhaah lamama magacaabin dee xukumkiisna kol hadduu sanadka ku jira isna inaan la aqbalin weeye xadiidkaa uu yani ruuxii lamama garanayo kol haddaan magaciisiiba lahayn xaalkiisa kalena war looma haye mubhamka kaas buu yihi aw man sumiya walaa tucrafu caynuhuna waa kii aan imika lahayn majhuululcayn oo majhuuladiibaan saddexba ay majhuululcayn iyo kaa majhuululcadaala daahir iyo baatinba iyo kan mastuurka la yidhaah marka majhuululcaynku waxa weeyaan ninkuu magacaaban yahay laakiin nin keliya unbaa wax ka wariyey cid tawsiiqaysayna ma jirto nin keliya unbaa wax ka wariyo raawi keliyu leeyahy hadduu bal saxaab yahay raawigaasi dee ninkani uu saxaab yahay asxaabtu dhammaan waa wada cuduloo dhib ma laha laakiin in ciddii aan dee saxaabo ahayne ruux keliyu inay wax kaba warinayaan cidna aanay tawsiiqin waa kaa majhuulul cayn bay dhahaanba waa isagii baaban la aqoon weeye midna laba dee l markaa hiqaada ama dadkii la yaqaana aba wax ka wariyey iyo wax ka siyaadsan laakiin cid tawsiiqisay ma jirto xaalkiisana lamama yaqaan kaa majhuulul cadaala kaba cabiraya majhuulul cadaala daahir iyo baadinba oo taan qowlkiisa soo aragnay bal dee hadalkan kan isagu weyn majhuululxaal ama mastuurkuna waa xaalkiisa sare waa la ogyahay dee horta laba wax ka badan ama labaya wax ka badani way ka wariyeen oo dadkii la yaqaanayba oo taa waa la garanayaa xaalkiisa sarena u xumaano iyo wax lagu ogyayo xadiidkiisa looga tagaa ma jirto laakiin khibro baadinaan loo lahayn kaasna mastuur bay kaba cabiraan maxaa soo raacaya mubhamkii oo mubhamku waa ruuxan aan magaciisaba la sheegin ee fulanun la yidhi ama fulana ama ibnu fulan la yidhi ama camu fulan la yidhi kuwaasba weeye kaas isagu waa mubham markaa umuurahaas weeye haddaba muxuu yihi fa ama almubhamu mubhamkii alladii kaasoo lam yusama aan la magacaabin aw man sumiya laba magacaabay walaa tucrafu caynu waa majhuulcaynkii markaa kani yaanu magaciisa inooba sheeginba marka hore waxay kuba idlaaqaan fa haadaa kaasi min mandul buu kaba mid yahay ama waa kan labadaba laa yaqbalu aanu aqbalin riwaayatahu riwaayadiisa axadin axad calimnahu aan ka warhayna oo taa iyada culimadu may aqbalin buu leeyahy de hadduu isagu waa kanoo muu odhan waa itifaaq ma odhan axadun calimnaahu waa de mid aan anigu ogay buu leeyahy de haddii khilaaf meesha jiro aan isaga kaba qarsoon sooba gaadhin hadalkiisii ictiraad markaa la bushin karaa maba jirto waayo waanay jiraan barhkood ay kaba soo naqliyeen dee raawiga islaam wax ka badan ba aan u shardiyin waa inuu muslim yahay wax intaa ka badan ba aan u shardiyin ay soo naqliyeen oo dee qowl marfuud ahoo markaa taasi ay keenayso inay aqbalaan waxan oo dhan ba taas way soo naqliyaan walaakinahu laakin istidraag buu laba yimi walaakinahu laakiin idaa kaana hadduu yahay ninka mubhamka ama aan cayntiisa la garanayn fii casri taabiciina waqtigii taabiciinta uu ku sugan yahay waalquruuni almashhuudi lahum bilkhayr quruuntii loogu markaa khayrka loo qiray u rasuulku yihi khayrukum qarni uma ladiina yalunahum uma aladiina yalunahum kuwa uu kaba mid yahay fainahu yustanaas biriwaayati riwaayadiisa iyo wuxuu kaasi warinaya waa la weheshan oo istinaas baa loosoo yaa daliilba loo soo qaadane ee bal adoo dee aan xujo isagii kaba dhigan ahayn haddana wax daliil kuba yar kaalmeeya ama loo soo yar qaato dee istinaashii weheshi oo kale ayaa loolaba iman wayustadaau biha waa la iftiinsan fii mawaadin oo meelaha dee haddee daliilkaagiba aanu aada usii adkayn oo kale tanoo kalena waxaad kaagii kusoo biirsato ama istinaas aad usoo qaadato ayaabay noqon bal markaa taas buu leeyahay oo walow dee halkan qowlu jiro malaa xanafiyadii ay leeyahay ama qolooyinkii mursalka xataa qurunta dee mufadalada maraasishooda aqbali jiray dee waxay irsaaliyeen hadday aqbalaan ruuxii aan la magacaabinna way aqbalayaan markaa markay waqtiyadaa hore kuba sugan yihiin way aqbalayaan iyaga agtoodu walow isaga qowlkoodu aqbal imanka qowlka ibnu kathiir aqbal dhan aanu ahayn haddana wuxuu leeyay kol hadduu quruntii mufadalada ahayd uu ruuxani kaba mid yahay mubhamna uu yahay ama kaa aan cayntiisa la aqoonin ruux keliya uu kaba warinayo uu yahay riwaayadiisu yaana xujo noqon xadiidkiisa si ayaan lagu tasiixinne laakiin istinaas oo kale waa loo soo qaadan karaa buu leeyahy kol hadduu waqtigaa horayaan waqad waqaca waxaa dhacay fii musnad imaami axmeda wagayri imaam axmed musnadkiisiiyo kutubta kaleba min hada qabiil noocan waa kuwa ama raawi keliya leh ama aan dee mubham kaba ah kaiiran wax badan baa kuba sugan oo axaadiidtooda de yaan axaadiistaas laba suginbe laakiin axaadiid dadkaasi ay warinayaan waa ku sugantay wallahu aclam qaala alkhadiib albaqdaadiyu wagayru imaamkii khadiib waa wuxuu yihi iyo qolooyin kaleba watartaficu way kor noqonaysaa aljahaalatu jahaaladu can iraawi raawiga way ka kor noqonaysaa bimacrifati alculamaai lahu garashada ay dadkii culimada nin ay garanayaan uu yahay bay kaga kor noqon ow biriwaayati cadlayna canhu laba caddi waa laba ruuxoo lagu kalsoonyo isaga wax ka wariyana jahaaladii jahaalada kor noqonaysa waa jahaaladii caynta majhuul cayn waxaan idhi waa ka nin keliya un wax kaba warinayo cid tawsiiqaysa aanu jirin haddaba haddii la garto oo culimmadii nin ka midi uu ninkii taskiyeeyo nin keliiba ha ka warinaye kaa jahaaladii way ka kor noqonaysaa waa mid haddii laba ruuxoo siqa ah ama lagu kalsoonyo cadaala ay u sugnaatay ay ninkii wax ka wariyaana bal ninkii cadli ma aha imaka wari laakiin jahaaladii caynta ayaa kor noqonaysa waxa milaasha taale laakiin jahaalo cadaalo su isaguba odhanayo qaala alkhadiibu khadiib baa wuxuu yihi hadalkiisuu iska wada socdayo biriwaayati cabdayni canhu walaakin laa yahbutu lahu xukmu lcadaala saase hadalkiisu ahaaye khadiib wuxuu yihi isagoo hadalkiisa uu la socdo hadalkani hore laa yahbutu laakiin uma sugnaanayo lahu ninkaa jahaaladii cayntu ay ka kor noqotay ee macrifadan culimada ay kaga kor noqotay ama riwaayatu cadayn ay kaga kor noqotay uma sugnaanayo uun arinkaasun xukmulcadaalati cadaalo xukumkeed uguma sugnaanayo biriwaayatihima labadan cadli warintooda canhu isaga xaggiisa ay wax ka wariyeen oo waxay tahay un eg in jahaaladii cayntu waxay ahayd ruux aadee ninkay waa laynoo magacaabibe laakiin raawi keliyaun buu leeyahay cid tawsiic taskiisay ama tawsiiqisayna ma jirto haddaba haddii halkii raawi keliya wax ka warinaya laba nin oo cadaala ay u sugnaatay ninkii ay wax ka wariyaan ninkaas waa nin la yaqaano horta oo majhuulu cayn ma aha jahaaladii cayntu way ka baxday meesha laakiin taas macnaheedu ma waxa weeye kol haddii labadan cadli ay ka wariyeen oo jahaaladii cayntu ay ka baxday inuu ninkani nin cadliga yahay ma aha markaa taasoo weli cadaala uma sugnay jahaaladii cadaalada daahir iyo baatinba way oolaysaa ama jahaaladii baatinkayd baa ooli oo meesha jirayso ninkii uu ku xukubnaanayaaye adigu muhimku waxa weeye jahaaladii caynta uunbaa biriwaayati cadlayna canhu kaga kor noqonaysa laakiin taasi ma aha tawsiiq isagii la tawsiiqinayo cadaala marka ay ugu sugnaataan riwaayadan uun ay ugu sugnaato wuxuu uhi calaa hada nabadi nabadkan nabadku waxa weeyaan waa shakligan imika oo haddii hadalkan imika khadiib waxaan la anfiyayo ah labada nin hadday wax ka wariyaan cadaala ay uga sugnaatay ninkan ay wax ka wariyaan markii hore dee jahaalatu cayn markii hore ku sifaysnaa ama majhuulu caynka ahaa cadaala bal markaa cadaala uma sugnaanaysa ayaa inooguma sugnaa haddaba taasay anfiyeen in cadaala laydhaha way u suganto labada nin riwaayadoodii baaba tacdiil isagii la tacdiiliyey macnaa shakliga caynkaas iyo nooca caynkaasa ayuu masha ibnu xibbaan wakayru qolooyin baaba ku socday oo ibnu xibbaan iyo keyrkii way kuma socdeenoo been xakama inuu xukumayba waa wuxuu ku socday bad waa suuray inuu suuradii hore lahu isaga bilcadaalati cadaalo ugu xukumay shaksiga bimujaradi hadi lxaalati xaaladan mujaradkeed oo muxuu leeyahay tan ibnu xibbaan oo kale ee arinkaa aynu nidhi riwaayadan labada shaksi ee cadaalaba ay u sugnaatay ninkan markii hore majhuulu caynka ahaa wuxunbay ka koryeelaysaa jahaaladii caynka ee laakiin cadaala uguma sugnaanaysa ayaa nidhi taas buu khadiib iyo keyrkiiba inooga soo naqliyeen haddaba laakiin ibnu xibbaan baa maxaa ka dhacaya qolooyin kale de waa kan keyrka uu inoo ibhamiye keyrka inooma soo sheegine iyagu taa wax ka duwan bay ku tegeenoo kol haddii ninkani uu nin dee markaa uu laba nin oo lagu kalsoon yahay wax ka wariyaan wax ka wariyaan isagii wax lagu inkiro ama lagu daciifiyaana aanay jirin weye haddii wax lagu inkiro ama lagu daciifaa jirto koley isaguwa ma tawsiiqinayo wax lagu inkiro ama lagu daciifiyaana aanay jirin ninkaasi waa cadaala ayaa u sugnaanaysa oo taasaan ku tacdiilinayna cadaalo ayaa uguma sugnaanaysa de koleyna mafhuumka hiqada isaga agtiisa iyo qolooyin kale hiqa tay u yaqaanaan waayo kala duwayo ama hababku ku socdo kol hadduu iminka sheekiisu uu hiqo yahay raawiga ninka wax ka warinayaana uu hiqo yahay wax lagu inkirana aanu laba imanoo xadiiskiisa shuduud iyo munkar iyo aan laguba tirin isaga agtiisa hiqaabu kaba cabiraya ama uu tacdiiliyaaba oo dee nooc in badan oo dadka caynkaasa oo culimada kale majahalowna ay kuba xukumayaan ayaa isagoo agtiisa kitaabkiisa kitaabu hiqaadku ku soo arooriyaa ama uu kuba sheegaa haddaba taas buu sheegayaayo eeg wacalahada nabadi haddii de hadalku si u wada socda aan eegno waxay ahaan layd nabadkan ah inay dee jahaaladii cayntu hadday kor noqotay aanay cadaala u sugnaanin ayuu ibnu xibbaan kuba socday taase hadalku ahaan lah laakiin maaha ujeedadiisu taase khadiib isagu hadduu yidhi xukmulcadaala uguma sugnaanaysa biriwaayatihima hadalka iyo habkuu ku socday ibnu xibbaan waa ka duwanye taas oo waa cagsigiyo waa jahaaladii caynta uu isaguba waagiyo haddii ruux keliya uu kaba wariyo waa majhuulu cayn laakiin haddii laba ruuxoo lagu kalsoon yahay wax ka wariyaan isaga arrinkiisu haddii aan wax kaloo loo daciifiya ninkii jirin cadaala loo xukumayaa weeye oo markaa waa tan cagsigeed weeye waana taa uu kuba socday dee arrinta aan sheegnay kolleyna iqada isaga dee mafhuumka iqadiisa khaasatan kitaabkiisa iqaad waayo xagga tawsiiqa yar tasahul baa jira la yidhaha shardigiisa yar sahlan oo ma fudud laakiin markay tajriix noqoto oo mutashadidiintu ku jira oo dee ruwaadda kitaabkiisa majruuxiinba waxa weeyaan aada mutashadid buu u yahay oo de markaasoo rag aan laba aan la daciifinayn buu kuba daciifiya xagga jaanibka oo mutashadid laakiin jaanibkan kale ayaa tasahul jira oo dee tasahulkiiba waxaa kaba mid a arrinkan imika aan hayno welina uu sii socda hadalka allah subxaana watacaala calaa الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال المؤلف رحمه الله تعالى قالوا فأما من لم يروي عنه سوى واحد waxaan ku soo jirno inoo soo socotay ama masaladii uu kaga hadlay sheekhu ruuxan aan la aqoon ee majhuulka bal xukunkiisa uu kaba hadlayo qaybihiisa waxaanan soo aragnay bal saddex qaybood inay u qaybiyaan culimmadu ruuxa majhuulka ah oo midii isagu waa majhuul lacayn oo waa ruuxa raawi keliya uuni uu wax ka wariyey cid labaadoo wax ka warisayna aynaan hayn aan cid tawsiiqisay ama taskiyeysayna aan lahayn kaa majhuulul cayn baa la ydhaha inaan cayntiisaba la aqoon magaciisa ha laba sheege haddii kaa laba adigu bal dee la yaqaano ama laba cuduuli ay wax ka wariyaanna cidna aanay tawsiiqin oonay taskiyin lana tajriixin wax xaalkiisoo laga garanaya aanu jirinna jahaaladii cayntu labadaa riwaayadooda way kaga kor noqonaysaa laakiin jahaalo cadaalo oo cadaaladiisii lagaba jaahiriyey daahir iyo baadin baa jirayso kaasna majhuul alcadaala waa kii uu kaba cabiray daahir ama baadina midna waa ruux ee laba iyo wax ka badan baa wax ka wariyey lama tawsiiqin lamana tadciifin xaalkiisa sarena wax xumaana iyo wax dee dhibkeena laguma oga laakiin baadinkiisa iyo cadaaladiisa hoosaan la aqoono ka waa kii mastuurka ama majhuulu xaalka la yidhi intaba axkaamtoodii waan soo aragnay waxa uu dhex dhigay uun ruuxaan magaciisaba la sheegina mubhabka lagu magacaabayay oo isaguba dee waxa loo celinaya waa jahaaladan daraaddeed kol haddii aan magaciisiiba la garanayn cayntiisiiyo xaaladiisiina lama garanayo cadaaladiisii waa majhuul ayuu isaguna noqonaya oo xaggaasuu isagana walow magac gaara ka ay siiyaan bal uu yidhi inahaas bay noo horeysay bal markaa waxaana jirtaa culimmadu inta badan markay kutubtoodan taraajimta ama dabaqaadka iyo gumuuraha ay kaga hadlayaan ama takhriijyada hebel waa majhuul yidhaahaan waxay u jeedaan taa isagu majhuulcaynka inta badan yidhaahaan allahuma imaamka abuxaatim iraazi la yidhaaho ayaa markuu majhuul idlaaqa ka majhuul xaalka yidhaha ama masuurka ujeedadiisu ay tahay oo dee nin laba iyo wax ka badan ay wax ka wariyeen ayuu majhuul kaba cabiraa haddaba imika halkana waa masalo tii uun ku xigtiiba ay noo socoto qaala wuxuu yidhi qaalu waxay yidhaaheen waa cibaare ibnu kasiir kaba cabiray kolley dee ibnu salaax hay aynu soo arki jirnay isagoo qaalo keliya intuu idhaaho aan idhaahno wuxuu u jeedaa ama faacilka qaala waa ibnu salaax halkan jamac buu kaba dhigay marka ahlu xadiis buu ujeedadiisu ay tahay walow isaguna ictiraad meele uu leeyahay adigu taas bay iyada tahay kitaabkii uu ikhtisaarinayey iyo kutubta kale mukhtasaraadkiisa uu leeyahana aragnay sida irshaadka nawowiya taqriibkiisa labada kitaaboo kalena kolley dee waxa qaalu imika halkan laydhaa imika waa ikhtisaarkeedii may jirin oo cibaarada ibnu salaax waxay ahaydu dakara alkhadiibu ana almajhuula cinda asxaabi alxadiidi huwa kulu man lam yacrifu alculamaau waman lam yucraf xadiidu ila min jihati raawin waaxid mithlu markaasuu magacyadan sheegay uu soo wado oo khadiib buu taa ka soo naqliyey oo uu leeyahy cinda asxaabi alxadiid majhuulku waa kaa ruux keliya uun aanay culimmaduna garanayn xagga riwaayadiisa nin raawiye xaggii un baaba laga hayaa cid wax ka warinaysa markaasuu magacadan inoo soo socdana mithaal ugaba dhigay kolleyna wna cibaaradiisu qaala alkhadiibu unbay ahayd ee laakiin qaaloodan imakan waa cibaare ibnu kasiir leeyahay kolleyna in ahla xadiidun aan idhaahno mooyaane waayo hadalkii khadiib ee meeshan jiray ayaa ahaa almajhuul cinda asxaabi اlxadiid dee wax kaleynu cid kaleynu oo ashkhaas mucayanan ku xambaaraynaa ma jirto haddaba fa amaa man shaksi lam yarwi aanu warin canhu xaggiisa siwaa waaxidin ruux keliya mooyaane cid kaloo wax ka warisay aanu jirin mithlu camrin dimurin waa ninkaa camrin la yidhaaho dimur ama camri ibni dimur labadaba dee kutubta taraajimta way soo yar naqliyaan ninkaaba weeye wa jabbaarin idaa'iyi ninka isna jabbaar la yidhaaho weeye ee reer day wa saciid ibni dii xudaana ninka saciid ibni dii xudaanba la yidhaah weeye raggaasoo dhanna tafarada waxa gooni noqday biriwaayati warin canhum iyaga xoggooda wax laga wariyo abu isxaaq abu isxaaq asabiici asabiiciy abu isxaaq asabiici ayaa la gooni noqday oo kala gooni noqday waana nin caalim ahaa kolley mashaayikhu xooga ayo inuu isaguun kaba wariyo lagu tiriyo dee mashaayikdiisa raggii aan lagaba aqoon ayuu ay marka uu leeyahay raggana kaba mid weeye haddaba iyaa kuwa bal welina amaada jawaabteedii ma hayno ee wuxuu leeyahay bal ninkaa nin keliya unbaaba wax ka wariyey cid labaadoo wax ka warinaysaana ma jirto dee waana majhuullacaynkii laba odhanayay oo aynu horena wuu inoo soo maray oo taa kolley wuu inoo soo sheegay oo wuxuu in markaa kaa majhuullacaynka ah waa taa ama aan soo sheegnay haddaba ka aan nin keliya uun ama ruux keliya uun wax kaba warinayo oo raggan uu magacaabay ka mid yihiin ragganna waa wada taabiciintii bay bal markaa noqonayaan oo camri dumurena cali bn abi aalib xadiisuu ka warinaya musnadka imaam axmed iyo keyrkiiba kuba sugan waana nin majhuulo unoo kolley aan la aqoon dee riwaayadiisuna waa abu isxaaq un cidda wax ka warisay ninkan kale jabbaaru daa'ina waxa weeyaan walow kutubta qaarkoodna bal dee tasxiif malaa dhacay magaciisa oo xanaan iyo waxyaale ay yidhaaheen waa nin reer day oo ibnu cabaas isaguna wax kaba wariya oo tarjamo sidaa dee kutubta uu inoo dhigtay iyo kuwa loo kolley isaguna nin majhuula saciid ibni dii xudaan isagu waxa uu leeyahay shaarixan ama dee axmed shaakir waa taabici hiqa ah walow dee isaguna kolley ragga amsaashoodun uu yahay oo isaguna musnadka imaam axmedna xadiis uu warinayaa waa ku sugan iyo walow dee xadiisku duruq kaleu leeyahy in baaba dee lagu xoogeeyaabe laakiin bal isaguna waa nin wasfigiisu sida raggaa hore laba mid yahay adigu tuu kaga yeelin marka la eego dee inuu abi isxaaq oo keli kaba wariya laakiin tuu isagu kaga duwan yaha mee ah in la helaya bacd alculamaa taskiyeysay iyada taasi haddii dee ruuxii ruux keli kaba warinaya cid ay tawsiiqiso baabkii uu kaba baxaya wa juray bnu kulaybin iyo ninka juray ibnu kulayb la yidhaayo tafarada canhu qataadatu qataada kalaba gooni noqday oo qataada isagana ninkaa keligii wax ka wariya laakiin isaguna waa ammaanaa tirmidna xadiis uu leeyahay waa taxsiiniyaa xaakimna uu saxiix yeelay iyadoo waxay ictiraad oo xagga dahabi kaba yimina aanu jirinoo bal markaa isaguna shanigiisu kaa weeye qala khadiibu khadiib baa wuxuu ihi walhazaas ibnu maysan tafarada canhu shacbiy isaguna ninka hazaas ibnu maysan la yidhaaho waa nin dee shacbi oo keliya mooye cid kaloo wax ka warisay aanu jirin laakiin qaala ibnu salax wa rawaa canhu thawriyu thawrina waa ka wariye laakiin dee thawri kolley ninkaa shacbi wax ka warinaye haddii aanu den aada u cumri ahayn si kusoo gaadhaba adag oo in inqidac jiraa la arkaaye bal thawrina dariiqu wax kaga wariyey waa jiraa walow dee imaka hazaas oo kale shacbi imka xataa dee shacbi naftiisa ayaanu imaka thawri wax ka warin oonu dee bal markaa taas laba kulmin oonu soo gaadhin oo dee kolley meesha inqidaac baa jiraye bal saasna waa la hayaa buu leeyahy iyadoo dariiq sare kale wax lagaga wariyey imanka hadalkii wuu socdaa uun wax jawaabaynu aragnaa ma jirta amaadna waxay u baahataa dee markay noqoto jawaab bay u baahataa oo jawaabteedii imanka hadalka dambeeda soo socdana ictiraad ama ibnu silaax wuxuu soo kordhiyay ictiraad uu isagu leeyahiy waxyaale ama jawaab iyo umuuro saasa ayuunbaa raaci doonta ayuunbaa raaci doontaa bal markaa haddaan walow aan leenahay cibaaradii uu ikhtisaarinayay kolley usluubkeedu tan waa ka duna xataa qaaluudaa hore usluubkaasi uma ool walow dee asxaab alxadiidka uu tiiriyey qolooyinkii kalena qaalal khadiibuuna halkan ay yidhaaheen cibaarada uu ikhtisaarinaya ina hadalkeedu waa caddaayo ruuxa aan dee isaga cayntiisa la aqoonee ruux keliya uunay wax kaba wariyaan cidi aanay taskiyeyn ruuxaasi waa majhuul kuwana misaala unbay kaba dhigteen oo waxaa kaba mida ragga caynkaasa kaba mida halkan bal markaa waxay noqonaysaa uun kuwa iyaga waxa weeyaan dee si aan cibaaradaasuun aan uga qaadano uu ikhtisaarinayo walow uslubkiisii uu aada uga duwan yahay uslubkoodii ruuxaan ruux keliya un wax kaba warinayn raggaasoo kale ah ee dee jahaalo laguba xukumay raggaasaana kalaba gooni noqdee dee maxay noqon markaa laa tuqbalu riwaayatahum riwaayadoodii lama aqbalayo oo waxay noqonayaan dad majhuuriin oo dee riwaayadoodii la celiyo ama aan la aqbalin wa qaala ibnu salaax kolley waa istidraag yaroo ibnu salaax ictiraadna weeye hadalkan ibnu salaax kalaamka khadiib ee keenaya ninkaa nin keli unuu wax kaba wariyey in riwaayadiisa jahaalada laguba celiyo oon la aqbalinuu majhuul markaa yahay kaasi istidraag yaroo dee qolooyin bal intay nin keliya un raawi keliya un leeyihin haddaan riwaayadoodii la aqbalay uu meesha ku busheeyo walow ay taas dee dhammaan ka wada jawaabaan ay markaa hadalka khadiibsiisa ku daayaan hadalkan ibnu salaaxna jawaab uu leeyahay marka ibnu salaax baa wuxuu idhi waqad rawa lbukhaariyu bukhaari wuu wariyey limirdaasin ilaslamiyi ninka mirdaas la yidhaaho ee reer aslam waa xadiidkii yadhabu saalixuuna alawal walawalu ninkii warinayeyba falawal lam yarwi mana warino canhu ninka mirdaas siwaa qays bni abi xaazimin ninkaa qays mooye raawi kaleba ma laha mirdaas wa muslimun muslimna waa wariyey lirabiicata bni kacbin wuxuu wax ka wariyey oo axaadiis uu leeyay wariyey rabiicata bnu kacb walam yarwi ma warinoo canhu rabiicana siwa abi salamata bni cabdiraxmaan taabicigan isna macruufkee fuqahadii madiina bal waxa weeyaan raggii adii fuqahadii madiina kaba mid ahaa ee ina cabdiraxmaan ibnu cawf weeyaane ninkaa mooyaane nin kale isna wax kama warin qaala ibnu salaax baa wuxuu yidhi wadaalika warinta bukhaariya muslimin rag aan raawi keliya uun leh ay wax ka wariyeen waa masiirun minhuma waa tegid iyaga xaggooda ka hatay kuba tegayaan ila irtifaaci ljahaalati jahaalada iyo garasho la-aantii ruuxan aan la garanayni inay kor noqonayso biriwaayati waaxidin shaksi keliya riwaayadii ay ku kor noqonayso wadaalika mutajiyunkaasna waa qowl dee ama wejle itijaah leh oo dee xoogba yeelanaya kal khilaafi sida khilaafkii fil iktifaa'i kaaftoon biwaaxidin ruux keliya laguma kaaftoomayo fi tacdiila xagga tacdiilka khilaafkii kuba sugnaay oo kale oo taasunbay u nadir tahay buu leeyahay marka imanka halkan muxuu leeyahay bal weliba dee intan way ka badnaanayaan ragga bukhaariyo muslim ku sugan ee raawi keliya lihiye wuxuu hadalkii hore ahaa ruuxu hadduu raawi keliya uun leeyahay waa hadalkaa ibnu salaxaan leenahay ibnu kathiir aan leenahay kolley ikhtisaarkiisii xataa dee waata aan jawaabba in qadarna mooyo jawaabi aani ool cibaaraadkoodna ay ka yar dunaayeen sidaan kitaabku ikhtisaarinayay bal hadalkaas ayaa wuxuu ahaa haddii raawigani ama shaksigani raawi keliya unuu leeyahon cid kaleo wax ka warisaa jirin waa majhuululcayn kol hadduu majhuululcayn yahayna waa ti aynu soo maray inaan la aqbalahayn oo waa fa ama almubaab aladii lam yusama aw man sumiya walaa tucrafu caynu waa ninka raawi keliya leh fahada miman laa yaqbalu riwaayatahu axadun calimnaahu buusa cibaaro saasay noo horeysayba majhuulcaynkii inaan la aqbalahaynoo dee waa ruuxaasi riwaa ruux keliya wax kaba warinaya jahaaladii cayntu kama kor noqonaysa ilaa laba iyo wax ka badan ay wax ka wariyaan bal markaa taas baa hadalka khadiib ahaa alxadiidna sidaasuu kaba soo naqliyey ictiraad ibnu salaax baa jiro uu leeyahay bukhaari iyo muslim oo kutubtooda dee xadiidka saxiixa islaasimiyey inay ku sheegaan ayaa waxaan ka helaynaa rag dee adugu markaa ruwaadooda ka mida oo raawi keliya leh dee markaa haddii aan taa hore ku soconno waxay aan lahayd raggan jahaalo cayneed inta loo xukumo riwaayadooda aan saxiixa laguba soo saarin kol hadday saxiixii ku soo saareen raawi keliyana ay leeyihiin taasi hadalkaasi wuxuu keenayaa bukhaari iyo muslim inay ku tegayaan haddii raawidee bal matalan hiqa uun aan u helo oo ama cabdi oo ninkii wax ka wariyey jahaaladii cayntu bal meesha yaan jahaalo balcadaalo looguma xukumin sida hadal khadiib oo hore aynu casharkii shalay intii inoogu dambaysay kuba soo maray walow hadalkiisu halkan uu ka dambeeyey ibnu salaax oo kale bal dee jahaalada cadaal yaan cadaalo looguma xukumin jahaaladii cayntu way ka kor noqoto saasay usoo saareenba bal dee taasay keenaysaa marka wuxuu uga nadir dhigay masaladana horaynu u soo marray bal ruux haddii imika aan doonayna in la taskiyeeyo ama la tawfiiqiyo oo ruuxan dee taskiyeynayaana ruux caarif oo aan markaa dee halkan aqoon sare u leh qowlkiisana la qaadanayo uu yahay shaksi keliya maa lagu kaaftoomi karaa oo kol hadduu shaksi keliya tacdiiliyo ma la odhanayaa ruuxii waa ruux cadaala ay u sugnaatay mise laba iyo wax ka badan baa loo baahanaya masaladaa horaan usoo maray qowlka saxiixina ama raajixina waxaa mid keliya waa lagu kaaftoomayaa maanta oo tacdiil keliya waa lagu kaaftoomaya marka dee halkaasba tacdiil keliya kol haddii lagu kaaftoomay halkana riwaayo ruux raawi keliya oo wax ka wariyo isaguna cadliya jahaaladii caynta wax kaga kor noqoto waa laguba kaaftoomo waa taasoo kale ayay nadiir u tahay bal taas buu yidhi ibnu salax ibnu kasiirna waa tan kalaamkiisii waa hadalkii taasi ibnu salax waana waxaan leenahay ictiraad iyo bushin uu bushinayo hadalkaa hore khadiibee ahaa jahaalada cayntu raawi keliya riwaayadii inkastaba cadli aaday inaanay ku kor noqon ahayn qultu waxaan idhi tawjiihun jayid san imika uu werintan ay bukhaari iyo muslim labadan raggan ay wax ka wariyeen iyo amhaashood raawiga keliya san uu ku tawjiihiyey oo uu leeyahy dee tacdiirkunbay laba midtood taasna waa iyadoo markaa lagu xambaariba agtooda jahaaladii cayntu inay ka kor noqonaysaa waa tawjiih jayida horta way fiicantahayba waa si fiican buu ku jiheeyey laakiin muxuu leeyahy lakin albukhaariya muslima laakin albukhaariyu wa muslimun bukhaari iyo muslim inaba tafayaa way kaaftoomeenoo fii daalika oo nin raawi keliya maanta waxay uga wariyeenoy riwaayo raawi keliya ugu kaaftoomeen ama biriwaayatilwaaxidi faqad riwaaye ruux keliya riwaayada ay ugu kaaftoomeen lianna haadayni labada nin waa mirdaas iyo rabiica saxaabiyaani waa laba saxaabi wa jahaalatu saxaabiya saxaabiga jahaaladiisuna laa tadurru xadiidka dhib iyo darar uma keento oo bal markaa dee kol hadday wada cuduul yihiin ama raawi keliya ha ka wariyo ama wax ka badanba ha ka wariyeene muhimku hadday suxbadiisu inoo sugnaato inuu ognayn ruuxan inuu saxaabi yahay dee jahaalo cayneed iyo magaciisoon laba sheegin oo rajul min asaxaaba laba yidhaaha iyo shaki cayntiisa lagu shakiyo fulaan ow fulaan baa xadiidkan wariye la yidhaah iyo umuurahaas oo dhammi wax dhib ay xadiidkii ku keenayaan maba jirto bikhilaafi khayrihi laakiin ninka aan saxaabiga ahayn waa ka duwan yahay oo dee isaga cadaalo markii hore u sugnaatay taasi ma jirto sidaa daraaddeed jahaaladiisii dhibtay keenaysaa wallahu aclam kolleyna waa hadalkii oo dee nawowiyana iyagu ay ku bushiyeen halkan uu laha hadalka ay khadiib qowlkiisa sababo hadalkan ibnu salaax ee ictiraadkii dee amhiladan dambuu soo qaatay waa rag saxaabaha saxaabadno taas iyaga cadaala u sugnaato markaa umuurahan kale ma ictibaarinayno kol hadday cadaala u sugnaatay dee jahaaladuna aanay waxba yeelayn jahaaladooduna xadiidkii aanay wax ku keenahayn bal markaa waxa weeyaan wuxuu leeyahay hadalka ibnu salaax dee tawjiih jayidaabu ahaaye laakiin mid baa jirta oo ah labadanna uu inoo sheegay labada waa saxaabi oo weliba waa rag aada loo yaqaano mirdaasul aslamina waa asxaabu baycati ridwaan buu ka mid yahay rabiicatu bnu kacbina asxaabu sufa ayuu kaba mid yahay oo maaha uun raggii acraabta ahaayee reer miyiga ahaayee riwaayo keliya un aynu ku aragnay hebel waa saxaabi uunee aqoon kale aynaanu lahayn ma aha ee raggani waa asxaabtii laba yaqaanay oo shuuroobay oo de markaa kole duus ruuxu saxaabiya cadaalana marka horeba ay u sugan tahay ruux hadduu ka wariyay hadday inka badan ka warisay waa isku mid uun xadiidkii inna wax ma yeelayso saa daraaddeed bushin lagu bushiya raggaa horuu tiriyey ee ay kaba mid ahayn camri dimur iyo jabaaru da iyo raggaasi ay kaba mid ahaayeen kuwan kale lagu bushiyaa meesha ma taalo raggaasi waa taabiciin ama waxa weeyaan taas weeye kuwanise waa saxaabadii markaa saxaabaduna dee arrin khaasa ama gaaray leeyihiinoo marka hadalkii hore ahaa jahaalada cayntu ruux keliya riwaayadii kagama kor noqonayso kol haddaanay cidi taskiyeyn saa daraaddeed ruuxa riwaayadiisa la aqbali maayo dee waxay tahay saxaabadii way ka baxsan yihiin ciddii aan saxaabo ahaynba waa arrin lagu tadbiiqinayo oo bal markaa xadiidkiisiina laguba celinayo taas bay noqon raggan welibana rabiicatu ibnu kacb dee san ibnu salaax iyo qoloyn haba yidhaaheen malaa dee rag ka horreeyena qowlkiisu tan haba ahaadee isagu raawi keliyaba maba laha ee qolooyin kale oo iyagu wax ka wariyey na waa jiraa xagga hooseba idinku yaalo nucaym bnu cabdillaahi almujmir iyo xandalat bn adugo ilaa saddexnoo kale ayaaba xaafid alciraaqi taqyiidkiisa kuba sugan oo mahaba arrintu xataa isaga ruwaadiisu intaa way kaba badan tahay bal haddaba masaladii jahaaladii umuurihi halkaasaan kaga baxaynaa masalatun almubtadicu ruuxii mubtadica ahaa in kafara hadduu gaaloobo bidcatii bidcadiisan uu ku gaaloobo oo bidcadiisani wax takfiir keenaya ay tahay falaa ishkaala wax ishkaaloo ku sugani ma jirto fii raddi riwaayatih riwaayadiisan uu isagu warinaya in la celinayo on laba aqbalayno dee ruuxa wax riwaayadiisa la aqbalayo islaam baa loo shardiyayay isagana islaamba maaha kol hadduu bidcadiisani ay keenayso takfiir keenayso waidaa lam yakfur haddii aanu kufri ahayn oo bidcadan dee bidcada ta'wiilkana kuba timi fisqigii iska cadda aan laba mid ahayn fisqiga taawiilka iyo kandida way kala duwan yihiinbe siisii kalena ruux dhowrsoon uu yahay riwaayadiisiina dabdinaya oo taa arrintu ay tahay dee xukun kale yeelanaysaayoo bal taasna laakiin tafsiillay geliyeen haddii aanu bidcadiisani bidca heer gaalni lagu gaaleeyo oo dee wax cad oo shareecadii kaba mida ayuu inkirayaa diidayaa waxaan shareecadii kaba mid ahayn oo cad oo la ogyahay inaanay asalan shareecada ka mid ahayn baabuu ictiqaadinayaa sida kuwan dee ama nusayriyiinta iyo calawiyiinta iyo waxyaalo ee mathalan dadka qaarkood in xuluul jiro ilaah sooba dhex gelaya iyagii ictiqaadsan oo kale iyo waxyaalo siaasaa maayn ama dee waxa weeyaan nebiyaba dadka qaarkood u ictiqaadsan oo kale iyo sida khadaabiyiinta iyo amthaashooda adigu waxa caynkaasa iyagu dee asal ahaanba islaamba ma aho riwaayo asal ahaan maba laha haddii aanu laakiin heerkaa gaadhin oo bidcooyinkii bal dee waxa weeyaan kale ay yihiin iyaguna anwaacda badan lahaa fa in istaxalla hadduu banaysto kaasna waa leegi alkadiba been oo beentii uu iska banaysanayo ama waxa weeyaan taaruddat aydan laakiin waxay la tahay tani waa iska dee bidcahun in lagu qaydo hadduu banaystee xataa ruuxa kale caadiga ahee isagu sunniga maxdiga ahee inna aanay wax dhehin haddii kadib lagu arkayo waabata iyadana ama mutaham bilkadib aba uu tuhmo xataa ay jirto haddii aan la odhan waa wadaaca waa kadaab la odhan matruk la odhan iyo riwaayadiisa isagaba lama aqbali jirinoo iska wax weeyaan shardigani waa shardi iska saas ee aan halkan un gaarna ku noqon ahayn bal fa in istaxalla alkadiba ruddatayda kaleba waa la celinayay bal haddaanu banaysan hadday kaba dhacdo been oo lagu ogaado been riwaayadiisa waa la celinayaayo dee ruuxa kale ee muslimka caadigeen bidcadaasi taabanba haddii tan lagu arko kadib laguba arko isagoon banaysanaynba waa la celinayay ruddat aydan wain lam yastaxilla alkadiba been ma banaysanayo ujeedadu wuxuu halkana malaa gaar ahaana iyaga u sheegaan dawaif bay la arkay dee iyagu kuwa mubtadicada ka mid oo siay qowlkoodan u socodsiiyaan ama ay tooda u xoogeeyaan dee waxa weeyaan been u sheegaya un waxooda ay kuba xoogeynayaan unoo kaloo de waa iyagoo been waxa weeye ama madhabtooda ay ku xoogeynayaan ama kii iyaga waafaqsanaaye atbaacdooda ama iyaga dee xisbigooda kaba mid ahaaba markhaati ugu been markhaati beena uba furi jiray iyagoo arrintoodu umuuro taas ahayd baa kolley umuurahan kuba xambaaraya kolley kadibku iyadu bidca iyo bidcalaan ma kale leh haddii ruuxii kadibuu laguba arko riwaayadiisu dee ruuxaasi riwaayo ehlu ma ahayn haddaba haddaanu bal ruux saasa ahayn macnuhu waxa weeyaan waa ruux saadiqa lahja waa ruuxa run sheegaa waa ruuxa marka la eego fisqigii cadaaye kale kani bal fisqi ta'wiil ha noqdo laakiin fisqigii cadaaye kale kabiiro oo lagu dhaco ama sakiiro la daayimo sidaan halkii hore kusoo maray ruuxa cadaalo loogu xukumayo taa aan kusoo marray kana waa la ilaalina waa ruux fisqiga aan kuba dhacahayn wixii fisqiga keenaya cadaalada lagaba saaraye kale bal tan ictiqaadka kaba timi ama ta'wiilka fisqigan ta'wiilka mooyaane bal haddii lagu faasiqeeyo haddaba sidiisii kale riwaayadiisiina dee nin muqafala oo xifdi xun maahay waa nin riwaayadiisiina ilaashanayo oo dabdinayo oo ta kale ma la aqbalayaa mise la aqbali maayo aw yufaraqu mise waa la kala saarayaayo waxaa la kala saaray oo la kala qaadi bayna kowni ahaanshihiisa daaciyatan mid madhabtiisan radii'a dadka ugu yeedhayo inuu yahay aw kayra daaciyatin amase mid aan ahayn daaciyo ujeedadu bidcadii waa qabaa oo bidcaduni waa dee isagii ehelkeed buu kaga midey laakiin sidiisa kale carabkiisu waa ninkaa dee uu runta sheegayo riwaayadiisiina dabdinaya ilaalinaya dadkana nin ugu yeedhayo waxan oo dee ku dhex faafinayo socodsiinaya ma aha bal dee walow dee sulugiisa iyo taasba ay kollay nooc socodsiineed keeni karto haddaba inkaas baa kayra daaciya daacina waa kii isagu dee u howlgelaya inuu dadka wixiisan uu qabo uu dhex dee ku faafiyo oo dadkii uu waxa weeyaan dee uu dad kasbado isaguna qowlkiisa ama ra'yigiisan qabo oo kale haddaba miyaa la kala qaadaya inuu daaciye ninku noqdo iyo inaanu daaciye ahayn marka wuxuu uhi fi dalika umuuraha madkuurka nisaacun khilaaf qadiimun horeeyey oo xadiidun dambeeyey khilaaf hore iyo khilaaf dambeba waa jira oo macnaa waxa weeye kuwo iyagu leemeye kol haddii bidcaba ninkan laguba sheegay asal ahaan riwaayadiisiiba ha la celiyo awqaadda qaarkeed haba noqoto sajrin dadka lagaba sajrinayo bidcadiisana yaan waxba lagaba aqbalin waana qowl aada u fog dee taasuu odhan doonaba isagu kuwa dee iyagu leh kol hadduu dee sidqigiisii kale iyo dabdigiisii aan hayno waxay riwaayadiisii guud ahaanba ha laga aqbalo sida dad kale waxa lagaba aqbalayo dee qolooyin tafsiil geliyana way jiraan tafsiilkiina waa kan waladii kii caleyhi korkiisa alaktaruuna culimada intooda badan ay ku sugan yihiin waa tafsiilog in la kala saaro oo la kala bixiyo bayna daaciyati kii daaciyada ahaa ee dadka ugu yeedhayay bidcadiisa iyo wakayrihi keyrkii ninku hadduu daaciye yahay dadka bidcadiisa ugu yeedhaya dee aamin kama nihinine waxbuu imaka wadaa waxbuu xoogeynayaa waxbuu faafinayaaye waana u baahan yahay waxa uu faafinaye dadka uu ku dhiirinayo wax dadkii jeclaysiiya oo dadkii dee isagii shaahid u noqda xujo u noqda oo isagii bal markaa dadkii kale dee usoo joojiyo ayuu u baahan yahay aamin kama nihin axaadiida aan jirin inuu sameeyo riwaayadkii inuu wax kaba bedelo si uu wixiisan ugu xoogeeyo taa aamin lagama aha markaa sidaa daraaddeed bay kaa daaciyada ah iyo kii kayrkii ahaaye aan isagu dee aamusnaaye isagu waxaan haba qabay laakiin ina cidna aanu bandhigahayn cidna aan ugu yeedhahayn wax socodsiinteeda uu ku jira aanu jirin in la kala qaado kaasna laga aqbalo ka aan daaciyada ahayn riwaayadiisa kii daaciyada ahaana shaki baa imanay ama tuumaa imanayse waa intaasuu wax dee bidcadiisan uu ku xoogeynayo uu la yimaado isaguye ine waa nin wax doonaya inuu dadka dhex geliyo oo dhex ku dhex faafiye in la kala qaado waqad xukiya kala qaadka ama tafsiilka waa lasoo naqliyo can nasu shaaficiyi shaafici naskiisaba ayaa taa ay kaba soo naqliyeen waqad xaka ibnu xibaan ibnu xibaanna wuxuu soo naqliyey alitifaaqa caleyhi itifaaq la isku waafaqsan yahay noocan oo muxadisiinta ama culimada iskuba waafaqsan tahay inaan kaa daaciyada la aqbalin riwaayadiisa kale la aqbalayo labada dhinacba itifaaqa waa soo naqliyay labada dhaac dhinacba dee haba jiro dee nadar itifaaqaas kolley wax dhaawacaya haba jireen faqaala wuxuu yihi laa yajuusu ma banaana alixtijaaju xujaysi bihi kaa daaciyada wa bidaaciyati la xujaysta cinda aimatina imaamiyadayadii ama imaamyadeennii agtooda qaadibatan dhammaanba jamiican laa aclamu mana ogi oo baynahum iyagu dhexdooda fiihi noocan waa kan daaciyada in la celinayo riwaayadiisa la aqbal ahayn khilaafan wax khilaafoo jira ma ogi weliba jaanib kalena itifaaqa waa soo naqliyo ah kaan daaciyadahayn la aqbalay riwaayadiisana itifaaquu soo naqliya qaala ibnu salax ibnu salax buu yihi bal khilaaf meeshii ha jiro oo yaanu itifaaqani jirinbe wahaada kani in la kala qaaday daaciyadii iyo kii aan daaciyad ahayn kolleyna waxaan filayaa dee ciddiinii kitaabka aada u raacatay hadalkii ibnu xajar ee nisatu nadarka inoogu sugnaa ama sharxu nukhbaha iyo taxqiiqiisii taas waad xusuusandadeed ama waa dee xusuusantiinba haddii dee kitaabkii aada loo raacdo la dabdiyey kolleyna shaakirna waa soo naqlin doonaa hadalkaa xaafid weeye halkani haddaba in kaasiba aqwaasha ka ugu celi aqwaasha meesha jirta waayo aqwaal dee raddi mudlaqa ayaa jira qabuul mudlaqina waa jira kanna waa tafsiilkan kan baa acdalul aqwaal ah waa awlaha ka ugu mudan aqwaashuna kan weeye walqowlu qowl lagu qowlo bilmanci mancin mancintu waa riwaayada kol hadduu ruuxu mubtadaciibe riwaayadiisa la celiyo mudlaqan iyadoon la kala qaadin daaciya daaciya la-aan waa si guudba riwaayadooda loo celiyaa baciidun qowlkaasi waa qowl fog mubaacidun ka dheerna oo ka fogaanaya lishaayici waxa faafay can aimati alxadiidi xadiidka imaamyadooda kaba faafay sababtuna fa ina kutubahum kutubtii aimadu bal bukhaari iyo muslimba ku daro daafixatun waxay ka buuxdaa biriwaayati riwaayo can ilmubtadacati mubtadacada wax laga wariyo hayra ducaati aan ducaada ahayn fa fi saxiixayni bukhaari iyo muslim min xadiidihim ragga aan iyagu ducaada ahayn ee mubtadacada ee shiica iyagu lahaayee murjia lahaa weliba irjaa-i fuqahada haddaan iskaba dayno keel lahaaye iyagu qadariye lahaa iyo dee amhaashood riwaayadoodu way ku badan tahayba kutubtii ay bukhaari iyo muslim kaba mid yihiin dee waxaanay iskaba jirta kolley markay bidcada waxaan laga goyn karin oon laga faslin karin biicada shaksiga uu ku nool yahay oo ruuxu kolliba biicada iyo intaa deegaankiisa waxa shaayaca ku ah ee dadkaasi ay u badan yihiin waa kuka si unbay usoo gelayaanoo dee had iyo goor si uga dheeraada way adag tahayoo iyada ibtidaacan kolley qaadashadiisu dee dadka qaar haba bilowdeene laakiin haddana nash-adan ruuxa iyo barbaarkiisa iyo bi-adan uu ku korayaa qeyb dhanbaytoo kolley lama kala saari karo oo de asbaabaheeda ay ku gaadhi ruuxu ou dee arrintani ku asiibaysa waa ay sabab muhimay noqonaysaa sidaa daraaddeed baan arkaynaa bal magaalooyinka islaamka qarnigaa labaadba haddaad egtiya taasoo kale kii koobaad iyo adigu inihii kaba dambaysay